وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن سؤال هل المؤلف في باب الخلع يصح من زوج مكلف بلا كره إذا عوض ما لم يجهل أما الذي بالخمر أو مع جهل فإنه يجيب مهر المثل تملك نفسها به ويمتنع طلاقها وما له أن يرتجع باب الطلاق صريحه صرحته طلقت خالعته فاديته فارقت وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل وسنة الطلاق في طور خلع عن وطئه أو اختراع حصل وهو لمن لم توطأ أو من ييست أو ذات حمل لا ولا أو صغرت للحر تطريق الثلاث تكرمة والعبد ثنتان ولو من الأمة وإنما يصح من مكلف زوج بلا إكراه ذي تخوف ولو لمن في عدة الرجعية لا انتب بعوض العطية وصح تعليق الطلاق بصفة إلا إذا بالمستحيل مستحيل وصفه وصح الاستثناء إذا ما واصله إن ينوه من قبل أن يكمله باب الرجعة تثبت في عدة في عدة تطريق بلا تعوض إذ عدد لم يكمل وبانقضاء عدتها يجدد ولم تحل ولم تحل إذ يتم العدد إلا إذا العدة منه تكمل ونكحت سواه ثم يدخل بها وبعد وطء ثان فارقت وعدة الفرقة منها انقضت وليس للشاد بها يعتبر نص عليه الأم والمختصر وفي القديم لا رجوع إلا شاهدين قاله في الإملاء وهو كما قال الربيع آخر قوله والترجيح فيه أجدر وهو على القولين مستحب واعلم الزوجة فهو ندب إنها وحين كقارن عشر كأنه كساب سنان دورا صدح ذا بابية صدح ذا باب waa intaynu soo maraynay cagsigeeda wey maadaama qadarihii guurka iyo qoyska aynu ku jirnay aynu soo marnay khidbadii iyo guurkii iyo shahaadadii iyo sadaaqii iyo waliimadii abaabtan soo socota wuxuu kaga hadlayaa reerka marka la isguursado ee reer la noqdo laba mid bay noqotaa in noloshii wadaaggeedii iyo qaybsigeedii la isla qabsado dadkuna ay ku heshiiyaan wada noolaanshihii ama labada dhinacaba ha ka socoto ama midkood dhabarweynankiisa iyo dulqaadkiisa ha lagu wada socdo waxaa lagu wada soconayaa ama mawadatan ha noqoto ama raxmatan ha noqoto ama ha wada jirto inta reerku wada joogo xuquuqdana la isku leeyahay baabaabkii u dambeeyey waxaynu soo marnay haddii isku dhac iyo baabunushuus bilowdo waa la iswacdinayaa waa la kala haajirayaa kadib gacan qaadba hadduu wax taraya ay tegaysa shuruudiisii lahaa intaa hadday wax tari weydo reerkuna wada noolaan waayo dee geele isku baxay ma ahan oo shalay iyagoo waaweyn bay isu yimaadeen mid walibaana ilaahay subxaanahu wa tacaala intii uu soo noolaa rabbi unbaa risiqiisa hayay haddii la kala tagana mid waliba rabbi unbaa risiqiisa haya oo ilaahay waa qur-aan ku uri wain yatafaraqaa yuqni illaahu kula min sacatih haddii ay kala tagaan mid waliba ilaahay baa risiqiisa waasica ka deeqaya laga yaabo kala taguba inay dar iyo maslaxadii ku jirto haddaba duruqda iyo qaabka loo kala tago iyo waxyaabaha ka ratimaya ee ka dhalanaya iyo waxyaabo kala taga siga oo aan ahayn baabbaabtan soo socota mualifku kaga hadlaya baab ka horreya baab alkhulci weeye alkhulcu min khalaca wuu siibay weye khalaca thawba maradii buu iska siibey marada iska siibitaankeediina baabka kala tagaya ragga iyo dumarka waxaa loogu shabahay bay yidhaahdeen markii horeba dhar bay isu yihiin baa ilaahay yidhi hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna idinna dhar baad u tihiin iyagana dhar bay idin yihiin haddaba haddii la kala baxayo waa sidii uu lahaa imrilqays oo kaleeto wa inta musaacadka minii khaliiqatun fasullii hiyaabii min hiyaabiki tasuli haddii aad dabeecadayda iyo dhaqankayga hay weyday dharkiinoo kala badh buu yidhi dharkayga dharkaaga iga siiba dharkayga waa kaa siibanayaayo banaankeena kala mari maryaha inoo kala fur fasulli iyaabii min iyaabiki tansuli marka huna libaasun lakum wa antum libaasun lahuna dii baa lasoo afjarayaa maryihii baa lala kala baxayaa iyadana gaarkeeday risiq u raadsanaysaa shalayba intaan la reeroobin ka hor risiqa ilaahay bay qabtay isaguna sidiisuu risiq u raadsanayaa shalayba intaan reer la qonnoqon risiqa ilaahay buu qabay noloshu waxaa loogu talagalay sakanan xasiloonaan iyo deganaan inay noqoto ee laguma talagelin inay suraakan waciraakan noqoto qaylo iyo dagaal joogto ah loo wanaagsan maaha hadday labada qof isqaban waayaan ninkana lama qasbi haweentana lama qasbi karo soomaalida hore waxay u tiri qooley qoorqaba biyo kuma cabto reerkuna wuxuu fiican yahay intaa uu israbitaan iyo wax isu reeb iyo wax isu hambayn jiro intaasaa la wada noolaan karaa waa kii nabigeena alay slam rabitaanka ilaahna yidhi wajacala baynakum mawaddatan waraxmatan nabigeena alay slam markii loo keenay gabar ay laba nin ku tartamayaan midna iyadaa yaraha rabtay midna reerkood iyo waalidkood baa yaraha rabay reerkiiyo waalidku nin yaraha weyn oo waxoogay haystay la rabeen gabadhuna agoon bay ahayd adeerkeediiyo ninkaasay la rabeen hooyadeed iyaduna nin soo weydiistay reerka oo nin yar ahaa oo dhallinyar ahaa bay rabtay laakiin markaa waxba haysan haddii nabiga loo yimid oo la yidhi mush arrintaasaana haysatee bal wax naga dheh wuxuu ku teliyey gabadha midkay rabtay in lagu daro waayo iyadaa reer noqon qofkuna rabitaankiisuu reer ku dhaqi karaa oo markaasuu wuxuu yidhi nabig cala lam yura lilmutaxaabbiina midlu zawaaji guur laba israbta wuxuu kaga fiican yahay ma laha laakiin haddii abqoorqabad iyo qasab ay noqoto waynu soo marnay hadday sayiba tahayna inuu faradda nikaaxahaa nabigu yidhi oo diideyba hadday inan ahaydna fakhayarahaa waad fasaqan kartaa la yidhi haddaba haddii israbitaankii soo dhammaadoo lasoo kala boodo kala boodkaana waxaa keena laba arrimood mid waxaa weeye marka hore been baa laysu sheegaa waxaan jirin baa laysu akriyaa ninkana waa waxaa la yidhahdaa hadda loo yaqaano mr right gabadhana waa mrs right wey wax walbaba haye okay waa yahay waa yahay ninkii wuxuu sawiranayaa gabadhuu guursan doona waa malaa'ig iyadiina nin malaa'ig inay guursanaysay moodi hadhow markii reer la noqdo dabeecaddii bini aadam baa la iskula soo bixi waa la gaajoon oo waa la cabsan oo waa la xanuunsan wax badan baa soo maray waa la xanaaqi hadhow wuu boodi labadii qof baa kala boodayaano wuxuu kuu sheegaya ninkan maba aha iyo waranaagtani waxay kuu sheegaysa maba aha in la kala boodo way dhacdaa waxaa kala boodka caawiya labadan qof midba dabeecad buu kusoo koray reer baa kusoo koray guriguu joogay iyo dadku la joogay qaab baa loo dhaqmi jiray markii guriga la isugu yimaado qabku waa isjiiraa saas darteed waxaa badan badanaa waxaa badan reerku markay cusub yihiin marka hore qabkooda isyar jiro ama banaanka hau soo baxdo ama guriga dhexdiisa ha ku xalistaane in qabku isyar dardara waa caadi markaa qabku isjiiro baa markaa dambe jid la wada qabsadaa ama la isqaban waayaa saas darteed haddii la isqaban waayo ama labadaba ha ka socoto ama hal dhinac ha ka socotee reerkii in la kala fududaysto oo calaf iyo risiq la kala raadsado oo laysku aakhara seegin oon adduunkii cadaab laysku noqonin sidaasaa wanaagsan mid waa sax sida soomaalida u teri bay u tahay nin iyo xaaskii colna maaha nabadna maaha taasi waa hadii sida saxdaa loo fasiro war saxa weeye waa laba qofoo nolosha wadaaga reer iyo ilmaha ka dhaxeeya maantana waa la isku qayliye hadhowna caadi baa la noqona wixii waa la halmaami haddii isku dhacoodana colaan lagu kala tegay ma aha wada jooggooduna midda una hadal iyo qaylo aan lahayn maahane ilig iyo laba carabi ama laba daanbaa isugu dhoowo isqaniinaan waa iska caadi saa haddii loo fahmaayey waa iska caadi saas darteed reerka hadduu isqaban waaye sabab kastaba ha keento ama iyaga ha ka socoto ama dibadda ha ka socoto ama labadoodaba ha ka socoto ama midkood ha ka timaado haddii la wada joogi waayo siyaabo badan baa loo kala tagaa iskusoo uruuri siyaabihii loo kala tegayay nolosha lagu kala tegayayo labaynu u qaybinaa inay xagga dumarka ka timaado oo iyagu rabitaankeeda noqoto dariiqyo iyo jid u furan baa jira baabkeedana isku soo uruuriyo baabulfaski baa la yidhaahdaa haddii ninka xaggiisa ay ka timaadana asal waxaa u ah baabu talaaq baa u ah mararka qaarkood laakiin mardaba way jirtaa ninka xaggiisa ka socota laakiin xagga kale adiinu ku wareejiyo uu doonayo oo markaa la ismardabeeyo oo waxoogay soomaalidii qaar yidhaahdaan qubboos la isu dhiga way jirtaayo qaylada xaggeeda ha ka timaada ninkuu yidhaahdo oo hoosta intuu wax ka qanin oo ka qandhuufto ee qof hoosta laga qandhuufanayaan la qandhuufo aan la arkaynin qaylada xagga ha ka soo yadha uu yidhaahdo haddii gabadhu ay xaggeeda ka timaado ninkuna reerkii dhaqan uu rabo reerkana hadda xalan aynu soo marray cashiradii hore sadaaq iyo mahar iyo maharulmithl iyo wax la qadaray iyo laga qaaday kharashaad iyo culays ka baxeen gabadhiina reerkii inay burburiso ay doonayso ninkiibaa anfici waaye ninkiibaa ku fillaan waaye ninkiibay u bogi weydey sibay usoo kala boodeen arwaaxda bini aadamkuna waa kii nabigu yihi alarwaaxu junuudu mujanada famaa tacaarafa minha talaf wamaa tanaakara minha اkhtalaf xadiidkii imaam muslim warinayey arwaaxdani waa junuud ilaahay jirkan hortii abuuray meelay ku aruursan tahay iyo meelay ku kala tagsan tahay bay leedahay ina waa istaqaanaa ina isma taqaan markay naftu jirka la geliyo labadii nafooday is-aqoon jiray intii hore hadday maantay ishelaan sheekadu way isugu bixi weynay isweheshan labadaan is-aqoon jirin walaalba ha noqdaan labada qofay galeene sheekadu isuguma baxdo hadday hadal bilaabaanna waa ka taagtaagmaan saad arkaysaa laba walaalaa oo aabbiyo hooyo wada dhaleen oon sheekada isugu bixin baad arki iyo laba shalay un isbaratay oo markay isbarteen baadii warma sanaday isyaqiinanay saaxiibba ahayeen sheekada durbe isleheli waa xadiidkan macnihiisao alarwaaxu junuudun mujanada famaa tacaarafa minha talaf wamaa tanaakara mina wixii isgaran waayana ikhtalafa waa isdiidaan waxaad dhici karta labadan isguursatay maa tacaarafa inay noqdaano naf hore isu taqiinay o tartiib isla qabsadaan waxaad dhici kartaa maa tanaakara inay noqdaano markaaba ay kala boodaan ama soo kala bood istaagaan waa dhici kartaa haddii lasoo kala istaago nafta lama qasbi karo qofku wuxuu reer uusan rabinna reeruma noqon karo hadday gabadha xaggeeda tahayna dee ninkii xuquuqda ku lahaa xaqiisa ay gudan lahayd ay soo dhoweyn lahayd qof markaad aragto aada naxaysood caroonayso oo kaa soo boodayoodan fiirin karin mushkilad weyn hadduu ninkii yahayna markuu sii baxayana uu faraxsan yahay suuqa usii socdo markuu suuqa ka soo gadoomiyo gurigoo soo aadana fallaar baa lagu gami isagood moodi inuu qandhaysan yahay oo waxna u dhidhabay ninbu guriga iman waa mahmuum intaa guriga joogo waa nin murugaysan mar allaale markuu la distee baxayana jinkii baa ka didan marka jinkaygaa lacola soomala baqaniya jinkaygaa nacab waxyaaba saas waxaan ka fogeyn wey hadday haw gabadhii haddaba ninkii iska nacdo uu ka soo istaago ay ka soo boodo ma lagu qasbayaa maya baabulkhulci baa furan khuluc inay samayso khulucuna waa hadday xaqiisa aynan ka soo bixi karin xilkiisana aynan hayn karin nafteeduna ninkan aanay xamili karin xoolihii iyo wixii ku baxayada inay u celiso madaxiisana banaanka loo dhigo ay madax banaanaato wey isna wixii kharashaa loo celiyo iyadana madaxeeda banaanka ay la aado adii madaxeeda hadday banaan la aadaysana ninkii kharash baa geliyey berrina waan ka socdaa beri dambana kaaan kharash gelin haddana waan ka socdaa wax isbixin maaha wixii qaraami iyo khasaare ahaa ee meesha ka yimid iyadana ay xambaarto wey marbaa dee xaggeeda ka timid oo dhibku xaggiisa ka soconin marka saas darteed buu ilaahay qur-aanka yidhi falaa junaaxa calayhimaa fii ma ftadat bihi dembi ma laha wixii ay madaxeeda ku furatay iskaga furata ninkii cumaa muslimiintuna sidaasay ku ijmaaceen si ibnulmundir fi lijmaac iyo ibnu cabdilbar fi listidkaar iyo shawkaani fi naari lawtaar iyo keyrkoodba ay ku soo guurinayaan masaladan baabulkhulci maray markay marayaan waxaa ibnu jariir tabari uu ka soo wariyaa nin la yidhahda taabici ah bakr ibni cabdilaahi almusani baa yiri buu yihi ma banaana isagana daahirka naska iyo kitaabka iyo sunnada ayaa diidaya warkiisa yasixu khuluci waa asaxaa min zawji nin mukallafin mukallafa ninku waa inuu mukallaf yahay waayo gabadha madaxeedii buu maal dhaafsanayaa caqdigii iyo heshiiskii wuxuu isu bedelayaa caqdu mucaawadatin wax kala iibsi madaxeedii bay maal iyo manfacay u soo celinaysa oo bixinaysa ay ku iibsanaysaa caqdiga buyuucdiiy wax isweydaarsigana waxay horey u soo martay nin aan caaqil ahayn oo majnuuna ama caqli abaan wax garanaynin oo waayeelay oo caqligiiba tegey iyo ilmo sabi ah midna caqdigiisa beeciisa ma asaxo saas darteed mukallaf an yakuuna baaligan caaqilan labadaba waa in laga helaa bilaa kurhin ay bilaa ikraahin aan la qasbin ninka waa inaan qasab ku ogolow la dhihino ikraaha kufrigiibaaban loo qabane ninkii la ikraaha looma qabto wax alaala wixii lagugu qasbo ikraahaana xaq sharciga aan lagugu lahayn furitaan iyo khuluc iyo waxba kama asaxan saas darteed ninku an yakuuna mukallafan mukhtaaran wey iskhiyaarkii waa inuu ku sameeyo oon la qasbin waa inuu baaliq iyo caaqilana yahay intaa haddii laga helo khuluc wuu samayn karaa dhinaciisa wuu ka asixi idaa cuwida haddii la ciwad iyo bedel siiyo maa maal iyo xoolo lam yujhala aan jaahil laga ahayn qadarkiisa la yaqaano manaa ciwad macluum ah oo qadarkiisu macluum yahay in la siiyo wey oo ciwadkuusan majhuul noqonin haddaba saas darteed markii wax la kala iibsanayo ciwadkii labaa shardi ah an yakuuna mubaaxan wa an yakuuna macluuman ciwadku haddii uusan macluum ahayn ama uusan mubaax ahayn maxaa dhacaya beydka dambu kaga hadli doonaa laakiin shardiga asalka ee sixada tamaamkiihi caqdigu waa cidda zawjka ee khuluca la gelaysa haweentii ama weligeedii waa inuu zawj mukallaf mukhtaara yahay kow laba ciwadku waa in aanu majhuul ahayn saddex ciwadku waa inuusan muxaram xaraam ahayne oo haddii ay tiraahda hal baabuuroo hal baabuur oo qaada haddii la yidhaahdana waa caqdi faasida wey waayo xaraam lama kala gadan karo hal isjiidoo khamri ah iyo hal kiiloo xashiishad ah wax xaraamma haddaba caqdigu kuma kuma guntamo maa lam yujhala maa ciwad lam yujhala halkan muunan xadaynin ciwadka iyo maalkan la bixinayo xad ugu saraysa maleeyahay oon la dhaafin karin cinda jamhuuri ahli اlcilmi waa maya waayo dadku nabiga calayh salaatu wasalaam xilligiisii riwaayaadka soo arooray inta sixadooda laysku waafaqsan yahay ciwad iyo qadar go-an ma sheegin qur-aankuna ma xadidinoo falaa junaaxa calayhima fii ma ftadat fiihi wax allaalay waxay isku furataa la yidhi halkaa waxaa ka garatay wax allaalay hadba wixii lagu heshiiyey inuu yahay ama ha yaraado ama ha badnaado ama kharashkii ninkan meheriya uga baxay ha noqdo ama ha ka yaraado ama ha ka badnaado hadba labada qof waxay ku heshiiyaan waa inuu macluum yahay waa inuu mubaax yahay intaan baa sharti ay yidhahdeen culamada qaar ba waxay yidhaahdeen waa inuusan ka badanin ninkan wixii ka baxay ka badan ma dalban kara la ogola waxayna yidhahdeen asalku laisku hayo waa qisadii haabit ibni qays ibni shamaas iyo jamiila binti cabdillaahi ibni ubayin radia allaahu canhuma wa ardaahuma jamiila binti cabdillaahi waxaa qabay haabit ibni qays haabit ibni qays nin yar gacan kululna waa ahaa iyaduna way afgobaadsatay wax kalena way sheegtay maalinkii dambey nabiga u timido waxay tiri rasuulka ilaahayow ninkii haabit ahaa anu diidi iyo dabeecad midna hadda kama dacwoonayo ma dabeecad xumo maynan dhihin xagga diin ahaan maba diin xumayne ma dabeecad xumo gabadhu ma dhihin laakiin kagama dacwoonayay tiri diin iyo dabeecad midna riwaayadka qaarkood baa tilmaamay ereyga afgobaadsi buu ahaa sabab kaloo jirayna wuu jiray oo ilaa waxaa dhacday maalinkaa waxyar ka hor buu u gacan qaaday fa kasara yadahaa gacan buu ka jebiyey markay imanaysana riwaayaadkaa waxay sheegeen keligeed ma ahayne walaalkeedna waa la socday walaalkeed baa soo raacay ninkii nin gacan kulun buu noqdayoo gabadhii waa u gacan qaaday gacanna waa jebiyey hase haatee dacwadeeda maynan ka dhigin gacan baa ijabaniyo waa la idilay iyo ninkan waa dil badan yaho waa gacan qaad badan yahay waxaa ti rasuulka ilah ninka haabit la yidhaahdo laa actibu calayhi fii diinin walaa khuluqin diin iyo dabeecadtoona maanta anugu hadda kuma durayo kagama dacweynayo laakiin ninkii niyadayduu ka go-ay waana nacay sababahay ku nacday riwaayadka qaarkood baa sii faahfaahiyo sababtan kaashatay ma maqashay calool buuxda fiiq baa kicisa ama anugu markii horeba ooyi raba baa weli lagu joogsatay ma maqashay gabadhan labaa isugu darbatay iyada oo si u biyodiidsanayd sina uga soo yartaagnayd muuqaalkiisa dartii oo foolxumo ku duraysay baa gacan qaadna ugu darmaday marka way qaraxday oo iyadaa riwaayaadka sheegtay oo waxay tidhi maalin baan guriga daaqadiisii istaagayoo rag dhowr uu la socday waana ugu gaabnaa waana ugu dhowoy waana ugu foolxumaa bay tihi iyadoo taa tabanaysay buu gacanna ka jebiyey marka dabeecaddiisiiya waxba maanay sii durin oo dadka haddii la kala tegaya xaataa layskuma tiigto waxbaa la ysu hambeeya waxbaa la ysu reebaa maanta waa laysku dhacay adduunka dhammaadkiisii ma aha qofka waxaa isku qabateenna halkii gabagabadii ugu dambeysay ma aha xadiidka abi hureyre tirmidi weriyana waa kii ahaa axbib xabiibaka hawna ma casaa an yakuuna bakiidaka yowma ma ninkaad jeceshaee taageersan tahay taageero wax iskula had leh oo meelaad ka noqon kartaa istaag waxaa laga yaabaa berri inaad isku dhacdaan isnacdaan shalayna boqol iyo boqol laba iyo boqol iyo siddeetan baan joogay haddana boqol iyo siddeetan baan wareegay wax fiican maaha qofkuna sidiisaba mia filmia inaad ahaato ma wanaagsana mucaamilka bini aadamka caadi ahaan oo qad bakiidaka hawna ma ninkaad lacagteed ku kacsan tahay iyo qoladaad mucaarad ku tahayna wax reebo casaa an yakuuna xabiibaka yowma ma berri inaad jeclaataa laga yaabaa ninkaad meesha u dambaysa shalay ka gaartay waxba aadan u hambaynin berri hadday daniskiin bado soo imtixaan maaha ninkaad shalay cirka la joogtay berri haddaad darafka kale ka istaagtana soo imtixaan labaad maaha marka horeba miisaanow weligaa xiisada iyo jacaylka iyo nacaybku yuusan aada kuula tegin wax miisaana waxanbe ninkan waad kala tegaysaa ninba waxaa la yidhi xaaskiisii bay isku dhacsanaayeen markaasaa waxaa yidhi nooga waran wuxuu yidhi walmayow nin xaaskiisa rag uga warrama xaggeed ku aragteen ceebaheeda way kala tageen markay kala tageen baa layidhi haye hadda kala tagteen nooga waran oo qofaanu kala tagno ajnabi ah ani ceebeeda maxaa igeli buuri qof ajnabi ba aan kala noqonay oo muslimoo ajnabiga ani ceebaheeda maxaa ii dirsaday marka gabadhii dabeecaddiisi iyo diintiisa waxa maynan durin laakinii akrahu lkufra fi lislaami bay tiri waxay tiri waxaan ka baqayaa anoo muslina xaqiisa inaan gudan waayo nimaan xamili kara maaha nimaan xaqiisa ka soo bixi kara maaha niyad uma hayo isaguna gabadha xoolo badan buu ku sasabay oo wa aataytum ixdaahuna qintaaran bay ahayd beer aada u weyn oo qaali oo madiine laga yaqaano oo uu lahaabuu meel u siiyey nabiguna waa wa sal salam mar markay gabadhu meeshay marayso quli qoqoodbiyo kuma cabtee wuxuu ihi tarudiina calayhi xadiiqatahu beertii aad ka qaadatay lan xoolo badan buu ku siiyey ma u soo celinayaa ma soo celinaysaa markaas waxay tihi haa waan u celinayaa iyadaa riwaayadka qaarkood waxay ku dareen marka wa ziyaada waxna waan ugu darayaa beertii baad sheegi adigu y waxbaan ugu dari markaasuu nabigu yiri bay yidhaahdeen ama aziyaadatu falaa waxbaan ugu dari maya wuxuu yeelay taabit wuxuu yihi arrintaanaa taagan aqbali ilxadiiqata beertaadii qaado walaa tasdad waxna ha ku darsan waaliqha tatriiqatan hal dalaaqna u dhib hal dalqadana ku tuur war beertaadiina qaado waxna kuma darsan kartid adigana beertiisii celi waxba uma dari kartid halkaasoo kama muuqato ninka wixii ka baxay waxaan ahayn ma dalban karo hadduu qaatana ma banaana saasay xadiidka culimmada qaarkood ka fahmeen kadib wuxuu yidhi nabigu gabadhii wuxuu amray jamiilahay an tactada bixaydatin hal caada inay ku ciddo tirsato ninka sidaas gabadhu ay uga tagtay waa nin saxaabada ka mid ah isagoo dunida joogana janno lagu bishaareeyo wey markay soo degtay laa taqadamu bayna yadi illaahi wa rasuulih ninkii gurigiisa fadhiistay wey waayo khaiibu rasuulilah waa nin aftahan uu ahaa wafdiyada markay carabtu soo dirsadaan ee rag aftahana soo dirsadaan ay khudbeeyaan ninka dhinacan ka hadlay u jawaaba ee hadalkooda xira buu ahaan jiray wuxuu yihi ninka aayadda loo jeedaa tarfacu aswaatakum fowqa sawti الnabiy walaa tajaruu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum ninka camalkiisu buray aniga wey maalmuu nebigu waay war ninkiiha wey dad baa la soo diro waa la dabagalay ninkii guriguu joogaayo war aniga waa i dhamaato naar baan galay buu leeyahay neb wuxuu u yeera fahuwa min ahli اljanna ninkaas wey ninkay gabadhu ka tagtay tan keliyana ma ahayn mid ka dambaysayna sidaasoo kaleetay uga tagtay quluc ugu samaysay say riwaayadka qaarkood tilmaameen calaa kulli xaal qoyska walaa tasdadu nabigu yidhi bay culimmada qaarkood yidhaahdeen intaa ka badan lama qaadan karo caadadeeduna fasakh bay noqotayoo waa maraha an tactadda bixaydatin hal caadaad sugi kadibna waa guursan kartaa buu nabigu uri sal alayh wasalam ama ladikii caqdigii khulcigii bilkhamri khamro ahaa lagu heshiiyey khamradu xaaraan bay u taagan tahay aw maca jahalin ama qadar aan la garanaynin maal baan ku siina madaxaygii dhigiyo waa yahay lays yidhaahdo fa innahu yuujibu wuxuu waajibiyaa mahara almithli iyadoo kale wixii meher u noqon jiray buu ninku xaqu yeelanayaa waayo wax majuulana qadarkiisaa la isu khilaafay khamrina waa caqdi faasid ah caqdigii haddaba khulucii wuu asixi ciwadkiina waa faaside waxaa lagu xadidi mahrulmatli mitli waa lala aadayaa sida markii aan la magacaabinba isaga mahrulmatlka loo aadi jiray ama aladii khulucii bilkamri ku lagu heshiiyey aw maca jahlin ciwad jaahil laga yahay fa inahu yuujibu mahra mitli buu waajibinayaa tamliku way milkidaa gabadhu nafsahaa nafteeda bihi bilkhulci bay milkidaa gabadhu haddii khulucaa heshiisku dhaco ninkuna mukalaf mukhtaara uu yahay oo markii ay dalabkaa keentay waan aqbalay yidhaahdo marba waan aqbalay hadduu yidhaahdo mas'aladaasi way dhammaatay kuma noqon karo dalaaq ugama baahna heshiiskii baan ka baxay ma dhihi karo iyada gacanteeday talada ku jirtaa tamliku way milkidaa nafsaha nafteeda bihi bilkhulci bay ku milkidaa wayamtanicu waxaa reebtoon alaaquhaa inuu furo markaa kadib waan ku furay hadduu yidhaahdo wax dalqa labaadii ma hadhesho wamaa lahu xaqna uma laha an yartajica inuu soo ceshado sababtoo mushkiladay maalka iskaga furanaysa diriga waad soo ceshan kartaa de mushkiladii qaanbe noqon xolihiina waan qalan waana soo cesho waay maamallucba iyo ciyaar bay isu bedeli gabadha haddii baabulkhulciba ay timaado intaadan muwaafaqaynin ee aadan aqbalin baa la fiirsadaa haddii aada aqbasho oo markhaati yeelato amaba aada qirato inaad aqbashay gabadhaa waan ka noqday iyo rajactu iyo aniga hadda diyaar miihi iyo xoola marra waa xaaskaygii baa tahay iyo waxaasoo dhan sheeko aansar iyo raatoolana sheeko baraley gagaca fara gacan tala gacantaada way ka baxday ma soo ceshan kartid dalqa labaad baan ka dabageyn waxba saamayn mayso masalada mar labaadna wayamtanicu talaaquhaa mar labaadna way soo noqonaysaa intaa baabulkhulci xalkaa weeye hal masalaynu ku gebagabayno mualifku uusan sheegin bilaa kulli marka uu leeyahay madhabku waxaa weeye qaadigu ninka kuma qasbi karo culimmada qaar waxay qabaan wahuwa asaxu lqowleyni daahirka marka la eego xadiidkii nab ala salaam iyo qisadii haabit iyo jamiilo la eego asaxu lqowleyn waxaa weeye haddii qaadiga ay u soo baxdo in cishradii iyo dhaqankii reerku adagyoy xaalad xun tahay ninka diidadiisa wuu qasbi karaa wuxuu leeyahay qaado hadduu diidana qaadigaa u qaadaya gabadhiina fasax bay noqonaysa wuu fasaxaya anaa kaa aqbalay buu le u aqbalay walidaalika riwaayadku waxay ku ansaxeen riwaayadka qaarkood saabit beertii isaguma gudoomin beerta qaado markuu nebigu yidhi isaguna aqbalay fa akhada lahaa rasuulu llahi sal l slam nabigaa beertii isaga u gudoomay nabiguna isaga amar buu siiyey haddii haddaba cishradii iyo qoysnimadii ay u soo baxda ninka qaadiga sharciga ah ama muxakamka ay talada u dhiibeen ee xakama min ahlihi waxakama min ahliha ah in aynan reerkan wada noolaan karin waan diidaydu dadka xoola xarig kugu xiran oo waxaa doonta aad ka samayn ma ahane iyagaa go-aamin qaadigaa go-aamin qaadigaa u aqbali xolihii meeshaasay ku yaalaane kaalay ka qaadaa la dhihi xolihii hadduu diido oy nafaqo iyo biil iyo waardiye u baahdaan iyagaa laga bixin ilaa ay dhammaadaan markay dhammaadaanna laa xile walaa xoolo midna meesha uma yaallo hadduu isagu isagu uuse de meeshu meel muruqa iyo awood uu kuleeyahay ay tahayna de meeshaa meel sharci ka socda ma aha oo sharci ka fulaya baabu alaaqi baabu alaaq isagana waa xagga guurkii reerka ka dhaxeeyey oo furitaan ka yimid ninka uu furo weeye asbaabta xarigu ku go ninku inuu gabadhii furo weeye wuxuu ka bilaabay mualifku haddaba ma ereyga lagu furayo waa laba qaybood erey ku cad oo sariixu alaaq la yidhaahdo niyo aanu baahnayn iyo erey sarbeeban oo dadban oo haddii loola qasda alaaqna alaaq noqonaya haddaan loola qasdinna aan alaaq noqonaynin sariixuhu saraxtu aw allaqtu aw faaraqtu saddexdaa weeye madhabku sariixuhu sariixu alaaqi alaaqa ereygiisa cad kuwan ku cadi saraxtu waan sii daayey allaqtu waan furay faaraqtu waan ka tegey wey saddexdaa eray lafdu alaaq iyo lafdu siraax saraax iyo lafdu lfiraaq hadduu isticmaalo niyad uma baahna inuusan alaaqa sariixii niyad u baahnayna khabar buu ku asaxay khabarka uu ku asaxay waa laba nooc midi waa ku cadyahay inaan niyo loo baahnayn oo nabigu wuxuu yihi alaaun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun saddex dhabtoodu waa dhab kaftankooduna waa dhab nin kaftamaya oo wax koolkoolinaya oo ciyaaraya kuma talagelin inuu wax furo hadduu isagoo la ciyaaraya uu ciyaaro waxu furo waxaa ka mid ah saddexda annikaaxu waalaaqu alaaq kaftan ma gala marka idinkoo ciyaaraya haddaad tiraado warmaamayga iska furtid intuu qasay hawaanku furay uu yidhaahdo waad furan tahay uu yidhaahdo haddaba ma jeedinayo waan la ciyaaraya iyo niyadiigama ahayn iyo socon mayso gabadha way furan tahay kaftan ma galo halkan hadduusan kaftan gelin waxaad ku garatay cabsiinna ma galo qayradii waa kugu badatee iskaga aamusiina ma galo say u qayrinaan iskaga aamusiinaya iyo waan iskaga reebaya iyo maraday ugu dhegto waan iskaga fujinaya iyo waxaasoo dhan wax shaqayn maaha midda labaadi waa cumuumka nusuusta aayaadka qur-aanka lafdu alaaq markay sheegayeen iyo alfaadan wax tacliiq shardi niye ah si toos iyo si dadan midna umaynan ishaarin walidaalika qowlu jamaahiiri ahli lcilmi wahuwa asaxu qowleyni alfaada sariixu alaaqa uma baahna niye wa qiila niyey u baahan tahay wa nusiba lilbukhaariyi wagayri raxmat ullahi calayhim jamiica alfaada sariixa waa kuwe waa saddex fi lmadhabi lafdu saraxtu aw allaqtu aw faaraqtu ugu dambaysa wey labada kale baabulkhuluci buu ujeedaa alfaadan maxaa sariix ka dhigay waxay dhaheen qur-aankay in badan kusoo noqnoqdeen iyagoo alaaq looga jeediya furitaan curfiga sharciga ee sariixa ee qur-aanku wuxuu noqdayna alfaada in furitaan looga jeedo lamaa lafdu alaaq yaa ayuha nabi idaa allaqtum nisaa faaliquuhuna licidatin wain طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuhun fain طalaqahaa falaa taxilu lakum waidaa طalaqtum الnisaa fabalagna ajalahuna yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum اlmuminaati uma طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuhun lafdu طalaaq waa fara badanya amaa lafdu اfiraaqi wasiraax isagana waa sidoo kale faamsikuuhuna bimacruufin aw faariquuhuna bimacruufin faimsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan xadiidkiiha lafdi amsaak aw tasriix amsiku aw faariqu labada waa ku saara qur-aanka lafdi niyana laguma tacliiqinin curfiga qur-aanku wuxuu noqday haddiiba alfaada qoyska loo isticmaalo inay furitaan ay kala tag tahay halkaasaa loo deliishaday amaa labadan eray ee khaalactu aw faadaytu ahaa hadday baabulkhulci tahay waa sariix laakiin baabulaaq haddii ay tahay oos alaaq iyo furitaan uga jeedo baabulkinaayaati erayada dadban weeye xukunka erayada dadban muxuu yahay marka wa kullu lafdin eray kasta oo ixtamala ay suuragal tahay lifiraaqin kala tag in loola jeedo fahuwa kinaayatun furitaan dadban weeye biniyatin qasad buna xasala furitaanku ku dhacaa niyo iyo haddaa furitaan loogu talagalo alfaada dalaaqana noqota macno kalena yeelata waad fasaxan tahay gurigiinni aad aniga iima joogtid ha itirsan waynu kala macsalaamaysanay nin kala daydayo erayada sidaas oo kaleeta ah sariixu alaaq maaha waan ku furay cad maaha laakiin way noqon kartaa waan ku furay qofku markuu eraygaa leeyahay hadduu uga jeeda furitaanna furitaan bay noqon hadduunan furitaan uga jeedinna furitaan noqon mayso qadaha xukunkiisu waa saas jumlo ahaan hadduu isagu yidhaahdo ugama jeedin furitaan furitaan la xukumi maayo laakiin yudayanu diintiisaa dib loogu celine annaga qalbigiisa ma ogaan karno hadduu intaa been noo sheego annagu fa aqdii binaxwi mima asmac waxa uu noo sheegay baanu xukumi laakiin waxaa la dhihi ogow diin ahaan oo aakhare ilaahay kugula xisaabtamay oo laguu qori haddaad furitaan uga jeeday way kaa furan tahay reernimadeeduna waa kaa xaaraan annaga xataa haddaan xukunno inaynan furayn oodna tiraahdo ulama jeedinay beentaa tahay ogow reernimadu iyada dembi kuma aha laakiin adiga waa kuu xaaraan runta saasaa loogu sheegi diyaanadaada sidaas weeye laakiin annagu intaa daahirkaasaan xukumaynaa wa kullu lafdin eray kasta oo ixtamala ay suuragal tahay in loola jeeda macnihiisa lifiraaqin kala tag fahuwa kinaayatun furitaan dadban weeye biniyati niyo iyo qasad loola qastay furitaan ayuu xasala firaaqi iyo furitaankiina ku dhacaa masalada asal waxaa u ah laba xadiisoo nabiga sal ly slam qiso oo xilligiisii dhacday qisada waa qisadii koowaade caaisha laga wariyey ee imaamu lbukhaari warinayey nabig cala slaam wuxuu guursaday gabar la yihahda ibnatu ljawn gabadhaad u qurux badanna way ahayd waa loo heshiiyey caaisho iyo xabse iyo baa mu'aamaraad u degay habeenkii la aqal keenayey maalinnimadeedii bay booqdeen waxay weydiisay haddaba nabigu muxuu u jecel yahay in lagu soo dhoweeye waxay dhaheen markuu ku yimaado acuudu billaahi minka ilaahay baan kaa magan galay ku dheh yihahdeen u jecel yahay markuu soo galay nabigu waxay ku tiri acuudu billaahi minka markaasu wuxuu laqad cudti bicadiimin ilaah weyn baad naba gashay magan gashay ilxaqii biyahlika reerkiina aad furitaan bayna ahayd haddaba erayga nabigu yihi ilxaqii biahliki furitaan buuga jeeday furitaan buuga jeeday waxaa kaloo sugan fi saxiixayn eraygaa ilxaqii biahlika oo furitaan ahayn qisadii wacala alaaثati aladiina kullifuu saddexdii tabuu ka hartay dadkii tabuu ka haray qolyihii kontonka maalmood la ciqaabay kacb ibni maalik baa ka mid ahaa markay muddo joogeen baa amar lagu soo saaray oo la yidhi haweenkiina agtooda ma mari kartaan kacb ibni maalik nin yar dhallinyaroo xoog badan buu ahaaye inuu isxajin waayuu ka baqay fariin buu nabiga ku soo celiyey oo wuxuu yidhi miyaan furaa kaasaa la yidhi maya laakiin ha u dhowaanin gabadhii isxaabkiisi u yaroo wuxuu yidhi ilxaqii biahliki xataa yaqdiya allaahu fii hada alamri ilahay arrinta ilaahay meeluu ku gebagabeeyo reerkiinii aad anaa gurigiini iska joog bay ahayd markay dhammaatayna reerkii dib bay u wada joogeen furitaan ma noqon waayo markuu ilxaqii bialikii gurigiina aad lahaa furitaan kama ahayn wuxuu ahaa intay muddadu dhammaanayso xagga kusoo dhammayso nabigu markuu ilxaqii biahliki lahaana furitaan buuga jeeday fa kaana alaaqan maxaa kala saaray qasadkii iyo niyadii baa kala saartay halka waxaad ka garatay alfaada kinaayada ee dalaaq furitaan iyo furitaan la-aan labadaba noqon kara niyaday ku xihan tahay hadba wixii loola jeedo wa sunatu alaaqu fii tuhrin khalaa can wadcihi aw bicihi o bikhtilaacin xasala furqada markii reerku kala tegayo ma dalaaq baa lagu kala tegey mise laguma kala tegina khuluc ay ahayd aalaaqu sunni walbidci baa laga hadlayaa dumarkii iyo firaaqii la kala tegayey baynu laba jeer qaybin marka koobaad waxaan leenahay furqadu hadday fasaq iyo khuluc tahay wax la yidhaahda sunna iyo bidca ma laha wakti ay mamnuuc tahayna ma jiro waana u tegi doonaa hadday furqadu alaaq tahay oo furitaan yahay oo ninkii waanku furay gabadhii uu leeyahay iyana labaynu u qaybin haweentani hadday caado iyo xayd ku cidda tirsanayso mise haddii kale haddii aynan caadadee ciddadeedu aynan xayd iyo caado ahayn talaaqaydu sunna iyo bidci ma laha tusaale ka sagiiratin lam taxid bacd weli caado kuma dhicin ama weli waa yeeshay buu caado weyn dhaaftoo bilay ku tirsan ama uur bay leedahay ama gobol bay sugumaynan imaninoo min qabli an tamasuhunna wey kuwa xilligii la furaba bilown bay ku tirsan wax isbedeloy ciddo ku yeelan ma laha iyagana alaaqoodu sunni iyo bidci uma qaybsamo fii kulli waqtin waa caasku mid hadday gabadhu furitaan tahay caadana tirsanayso alaaqeedu labu u qaybsamaa alaaq sunni iyo alaaq bidci waxaa looga jeedaa bimacnaa alaaq waafaqsan xilligii gabdhaha waa ninkii furaya hafura la yidhaha ku aadiyo iyo alaaq khilaafsan alaaqana waxaa asal u ahaa idaa طalaqtum الnisaa faطalliquuhuna liciddatihinna ay liqubuli ciddatihinna ka leeyahay ciddada bilaabi lahaayeen fura ciddada in lagu dheereeya lama rabo ciddada in lagu dheereeya kuwa sunni iyo bidci lahayn waxaa ka mid a mara xaamila haweenta uur kale baa ka mid a sunni iyo bidci mala iyadana gabadha caadada ku tirsanaysa ee saddex caado inay tirsata laga doonayo waxaa la doonayaa in aan caadooyinka lagu badinoo afar aan lagu gaarsiinin oo saddexaanay kaga badan sidee baynu ugaga badanaynin waa lagu tilmaamaya dhegeyso wa sunnatu sunnadu aalaaqu waa inuu furaa fii duhrin gabadhoo daahira oo khalaa ka maran duhrigaasoo khalaa ka maran can waطihi u tagmadiisa gabadhii oo caado ka qabaysatay intay qabaysatayna jirkeeda aan la taabanin oo la reeraysanin baa in la fura la rabaa si ay duhrigaa ay ku jirto ko uga dhahdo baa la rabaa gabadhii duhrigaa markay kow ka dhahdo xaydka soo socda ay xaydna ka wa haddii waa cala alqawli saddex duhri iyo saddex caada waa inay dhamaysato marka baabulcidda lagu tegi doonaa tafaasiishaase maxaa halkaa ka soo haray gabadha fii tuhrin baa lagu yihi sunadii fii xaydin inaad ku furta bidco wey iyadoo caado qabta inaad furta waa bidco wey tuhrigii haddaad ku furta ka waran waxaa lagu yihi qeyb baa lagu xirayo khalaa can waihi iyadoo daahirahood haddana reeraysatay inaad furtana bidco wey suurada bidcadu haddaba waa laba xaalo imaa fii xaydin buu ku furay wa imaa fii uhrin jaamacahu fiih jaamacaha fiihi duhri ugu tegey ama xayd iyadoo ku jirta inaad furto alaaq bidca wey ma dhacayaa nacam fii asaxi qowleyni qisada ibni cumarna saasay tilmaamaysaa ibni cumar baa xilliga nabig ala slat asalaam buu xaaskiisa furay iyadoo caado qabta nabigaa loo sheegay cumar baana u soo sheegay waxaanan filayaa sababta furitaankana cumar baana aha radia allahu canhu ardaahu oo wuxuu yidhi gabadhan fasax ma joogi karta reerka kamid ma ahaan kartee isnagu wuxuu yidhi aabba gabadhan wayna ii runtahay waana jeclahay iska daa cabdillahi bni cumar nabigu u yimido nabigu wuxuu ku yihi aic abaaka aabbaha warkiisa maqan gabadhii buu furay marka iyadoo caado qabta cumar warkii nabigu u keenay wuxuu yihi murhu falyuraajichaa waxaad amartaa ha soo ceshado uma yumsika ha haysta xataa tahura ilaahay taahir noqoto uma taxiida ay caado kala ku dhacdo uma tahura ay kadiba daahir noqoto uma in shaaa amsaka wa in shaaa allaqa duhri caadadan aad ku dhex furteed soo ceshatay duhriga ku xigana caadadiibuu tabac u yahay ma tirsana bidcigiibuu galay caadada ka dambaysana gabadh caado qabta bidci weeye duhriga ka dambeeyana khalaa can waihi hadduu yahay sunadii waa waafaqsan yahay markaasuu nabigu wuxuu yihi fatilka alciddatu alatii amara allaahu an yuallaqa nisaa an yuallaqa laha nisaa wataa ciddada uu ilaahay amray haweenkan lagu furo waa uhri ee xayd ma aha waa uhri aadan taabanin ee midaa taabatay ma aha xadiidkaa waxaan ka faa'iidaysanay qeyd saddexaad baynu ku dariyo waa inaadan uhrigan xaydkii ka horreeyeyna ku furin alaaq xayd ka horreeyey maanuusan dhicin intaa marka la helo alaaqu sunni wey ibnu cumar markii la weydiiyey isku soo celceliy riwaayaadko asaxuhaa waa sida uu sheekh naasir ku taqriiriyey fii riwaaya alkhaliil akaru riwaayaati dalqad in loo xisaabay weeye marka dalqadaa weytegi aw bikhtilaacin ama khuluc xasala oo dhacay fii ayi waqtin fii xaydin aw uhrin kuu dooni ha dhaco isagu waayo ciddo dheeraanba maloo ciddatu ciddatu faslin weeyo hal caado weeye hal caado weeye hal caadana kuma dheera ee mar dhibka ay ku jirto madaxa kala baxdo wahuwa alaaqi liman haweenku lam tuuta aan loo tegin aw man haweentii ya-isad caado ka quusatay aw daati xamlin ama midii urka u saaxiibkahayd aw sagurad ama yaraydun caado gaarin laa walaa laa sunni walaa bidci midna maaha laa walaa saawey laa sunniyun walaa bidciyun midna laguma tilmaamo wa inamaa qoftaa hore mualaaqeedu marna sunni noqdaa marna bidci noqdaa kuwan kale laa walaa wey laa sunniyun walaa bidciyun labadii laadu ay galeen jumalka ahaa ama kalimaadka ahaa baa meesha kaxadfan madnigaana keenaya in waxyaaba la gooyo la garanayo wahuwa alaaqa liman haweenku lam tuuta aan loo tegin wain talaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna ah aw man yaisad kuwa ka quustay wallaa-i yaisna min almaxiidi aw daati xamlin wa ulaatu laxmaali la yidhi aw sagurat amaya wallaa-i lam yaxibn la yidhi laa ay laa sunniyun ma aha walaa ay walaa bidciyun alaaqooda meehe wakti kastoo la furaba waa isku mid saas uga jeedaa mualifku raimata liannahu haweenka sidaasi ciddo ku dheeraan ma jirto saddex biloodun bay tirsan ama uur bay tirsan nina ciddaba ma laho famaa lakum calayhina min ciddati weye taan la taaban taya aysada iyo sagiiradaana haddii xataa ma sii jiray laba gooraba waa un saddex bilood bay tirsan maalinkaa la furay laga bilaabo daata xamlinna laba gooraba goodal xamli bay ku tirsan marka ciddada xilliga la furayaay ciddadeeda wax saameynsii kordhin iyo soo yarayn midna ku yeelan mayso للحر تطلق الثلاث تكريما والعبد ثنتان ولو من الأمة للحر نك حرطة تطلق الثلاث سدح بالقضاء قولي وحقوق بالكراه تكريمة شرف لا شرف يو عبدونك لغس الرئيسين يا برتين والعبد عبدونك أنا ولي العبد نحوص داري ثنتان لبكرية ولو من الأمة حدون أولتو فرا يوا عبدون بحن نقطة xorka wuxuu furaya addoon ha noqoto addoonku wuxuu furayana addoon ha noqotee addoonka ninka ah iyo xorta ninkaa bay cadadu alaaq ku xiran tahay ninka wax furayaay muxorbaa mise waa addoon haweenta uu qabo muxorbaa mise waa addoon kuma xirna saasuu rabaa inuu ku yidhahdo ninka xortaa saddexin uu leeyahay waa daahirka qur-aanka alaaqu waa saddexin u yahay aalaaqu marataani alaaqa rajiga waa laba kadib fain طalaqahaa falaa taxilu lahu tii saddexaad wey arrintaana waa arrin mujmac oo culimmadu ay isku raacsan yihiin aan khilaaf ka taagnayn weeye marka lilxuri taطliiqu halaati saddex inuu ku furinay saddex dalqadood weeye mid buu ku furay mid labaad buu ku furay mid saddexaad baa usii dhiman afar laakiin ma gaarto innaga waxaan arkay dadayna kaba dhammaanin weligood dadan weligood kaba dhammaanin baan arkay maalin kasta way isfuraan wayna isqabaan ko waxaan aqaana aan u malayn labaatan soddon jeer waan maqlay iyagoo waad furan tahay isle midkoodna buuma haysta markaa hadalka la isku tuurtuurayo wax furmayaan haddii loo sheegayna la keri waayo naga daa waxasaas waxna ku furmi maayaan bugule dee waayeel diidan baa la yidhi samada day lagu hor kara kas buu diidan yahay ninkaas addoonkana fintaani waxaan baabu nikaax ku soo maray qowlkii cumar uu lahaa addoonka tatriiqatayn ku xisnatayni wayualiqu taliiqatayni waan soo maray una ka asaxay cumar waxaan soo marray oo kale sanadkii sanadkiisa dacif ku jiro in ibn cabdiraxmaan ibni cawf iyo cali ibni abi aalib lagaga wariyey in imaamu lbayhaqi isagu leeyahay laa yucrafu lahu mukhaalifun min asaxaabati inuu shaafici leeyahay qowlu akar اlmuftiina min ahli اbilaadi jabhuuru ahli اcilmi baa xoogeeyey aarka cali iyo cumar waxaa kaloo soo maray leeyahay qiyaaska iyo tansiifka fii baabi nikaax hadiisaa la yihi fii baabi طalaaqna tabac buu yahay qiyaaskiina facalayhina nisu maa calى اmuxsanaati halka dalqad baa labaad baan ka qaybsami karin saa darteed baan laba isu raacinay masaa'ilkaana waa soo marnay وإنما يصح من مكلف زوج بلا إكراه ذي تخوف وإنما يصح حقاء الصحاء كليا من مكلف قف مكلف waxaa wax furi kara nin caaqil ah oo baaliq ah baa wax furi kara ninka wax furayaay waa inuu mukalaf yahay isagii wax ma furi karaa maya hadduu ninkii isku dhex yaaco waasha ama waa yeelay wax kala garan waayena maya wax ma furi karo وإنما يصح طلاقa wxuu ka أصxa مiن مكلفi لأن نب عل سلم wakiilha رفع القلم عaن ثaلاثة سdex wax looma qoro daba طلاaqiisana la qaban maayo wy زawjin oo nin qaba a haweenta haweenta ninka qaba unbaa furi kara nin kala ma furi karo aabihiina ma furi karo awowgiina ma furi karo nin kaloo faduuliyena ma furi karo ويsتثنىa مiن ذaلiكa xaakimka iyo qaadiga oo mararka qaarkood furi kara way noo iman doontaa zawjin waxaa u daliila laba xadiid baa nabiga kaga sugan masalada sal slam mid wuxuu leeyahay inama طalaaqu liman akhada bisaaqi furitaan waxaa iskaloo furi kara qofkii haweentani lugteedu ay gacanta ugu jirtay waana xadiid xasan ibn cabaas laga wariye ibn maaja iyo keyrkii wariyeen waxaa kaloo sugan cabdillahi bn camr caas سن حديث حسن عن عمرو الشهاب عن أبي عن جدك السلسلانية لا طلاق إلا فيما يملك مفري كروح سنهي سنبا marka ninku waan kufuray gabar hadduu yidhaahdo hal suura isku qabteen idaa callaqa alaaqahaa calaa zawaajiha hataanku guursado waad furantay hadduu dhao oo uu guursada ka waran ma furmaysaa asaxu lqowleyni lah waayo wuxuu tacliiqinayey waxuu hayaba ma ahayn laa alaaqa fii maa laa yamlik wey alaaq tanjiiz iyo tacliiq midna ugama guntamo xaggee xadiidka kaga jirtaa alaaq lafdigaas oo nakira maaha laana soo naafiye maaha nakiratun waqacat fii siyaaqi nafyi maxaa ku taqineen siyaaqcumuum inay kamid taha ku taqiinay laa alaaqa waxaa soo gelaya tanjiizan hadda go-an tacliiqan la tacliiqiyeynta way soo geli laa alaaqa fii maa laa yamlik saa darteed ama tanjiiz hadda go ama tacliiq shardi ku xidho alaaqu wuxuu ka asaxaa zawjkii wax qabay ayib alaaqu waxaa de wakiilkiisana la garay cidii isagu wakiisha waa cid isagu idnay waxaa laga soo reebay alxaakimu waalqaadi hadduu ninkii tacadi sameeyo wixiina uu diido xaqaydii uu gudan waayo icsaar binafaqa ama baabulilaaga inagu soo socdo u galo allaqa calayhi alxaakimu baa ka furaya waayo waa mutadarida dararka nin laga zuuliyaa rabaa isagiina waa diiday xaakim baa ka furaya dalqa baa-ina uusan rajactu dhihi karin wey alaaqu lfuduuli ka waran isaga alaaqu lfuduuli ka bayci lfuduuli buu la mid yahay beyci faduushaa haddii gurigaaga aan soo galay adoon ogeyn haddii la yidhaahda hadhow beycu lfuduuli fi lmadhabi ma asaxo alaaqu lfuduuli ninka faduusha waxa ku furayna ma asaxo laakiin culimmadii banaysay beycu lfuduuli alaaqu lfuduulina way baneeyeen oo waxay dhaheen ninku naagtaadii waad furan tahay waad ka furan tahay yidhaahdo oo kuu yimaado oo ku baryo oo kugu kugu isku duubo oo tiraahdo waa yahay way furan tahay agga kaaga yimaado agga kaaga yimaado erga kuusoo kaxaysto walaal waa yahay hadu ku waa yahay u dhacdo way furan tahay markaa rajactu dhahdayaay ma dhihinaao fursad kuu furaatayo saddexdii kaa dhamaatayaba bilaa ikraahin aan la qasbin bilaa ikraahi dii takawufin min cabsiin u saaxiibana uusan uusan qasbin qof cabsiiyey oo waxuu ku cabsiiyey ku fulin karana waa inaanu qasbinoo bاkhtiyaarihi isaga khiyaarkiisa uu ku furo allahuma ilaa an yakuuna ikraahan bixaqin inuu qofkani qof dulmi iyo tacadi iyo xadgudub sameeye yahay oo markaa kadib lagu qasbo sharcan iyo qaba'an loogu qasbo markaa de xaq baa loogu leeyahay isagana in laga furo walow liman biciddati rajciya lain tamin biciwadi lcaiya walow liman qofba ha noqotee dalaaqii waa haleelayaa fii ciddati rajciyati ku jirta gabadhii ciddada hadday ku jirtay dalaaqaa ku furtay oo ciddadii ay tirsanaysay oo haddana waan ku furay aad ka dabageyso filmadhabi dalqadaana way raacaysaa hadday markii horeba labaan kugu furay iyo saddex baan kugu furay filmadhabi ansaxaysay iyadoo rajcadii ku jirta nafaqadeedii sakankeedii hadalkeedii fii xukmi zawjiay qabtay dhaxalkay ku dhexlaysa haddaad dhimato xilligaas saa darteed dalqadlabad haddaad ka dabageysana mid labaad baan raacay kii saddexaad baad ka dabageysay saddex waa israaci masalada waxay ku salaysan tahay wuquuci alaaqi alaai alaaq saddex la israaciye hal dalqad ka badan way israacaan bay masaladaasi farac ka tahay walow liman haween baa ha noqoto fii ciddati rajciyati ku jira laa intabin hadday kaa baa-intoy kaa dheeraato biciwadi lcaiyati bedel siismoo dhumsiyo baabulkuruc hadday ahayd alaaq ma haleelo soo horay maynaan soo marin inuu baabulkhulci ku soo yiri wayamtanic alaaquhaa masaladii buu soo celceliyey laa intabin hadday dheeraato liciwadi lcaiyati bedel ciwadoo lagu siiyey oo aliqhaa tatriiqatan lagu yidhi mid labaad baan ka dabageyn waxba kama jiro waayo baabkeeda baabulfasxi buu isu bedelay haween la fasaxayna alaaq ma gaaro fasaxa tacriiqu alaaqi biifa idaa idaa bimustaxiili wasafar تعليق الطلاق بصفة إلا إذا بالمستحيل وصفه وصح الاستثناء إذا ما وصل أن ينويه من قبل أن يكمله هل كان لبا مسألة وقضاها له باب الطلاق والصحة وحاء صحية تعليق الطلاق طلاق إن لغحر بصفة تلمان لغحر إلا إذا وصفه إنه تلمام بالمستحيل وحان نعي كريم بماهانه هل كان مؤلف بحور بأيوك إلى الطلاق والله وقيبوت طلاقa labada qaybooda waa طalaaq munajaz iyo طalaaq mucalaq ama tanjiiz iyo tacliiq tanjiizka waxaa la yidhaha munajazka wax lasoo afjaray waad furan tahay anti طaaliqun anti muطalaqatu faaraqtuki waad furan tahay oo soo afjaran wey tacliiqana waa in shardi iyo صifo lagu xiro sifadani waa acamu sifadii naxwada ahayd maaha waa sifadii wax kastaoo hadalka ku xiran oo macnihiisa dhammaystiraya tilmaamaysay usuuliyiintu yaqiin wey tacliiq bisifati waxaa soo gelaya tacliiq bishari ficil bay noqon kartaa qowl bay noqon kartaa waxyaaba kalay noqon kartaa mashiiay noqon kartaa waxaa lagu xiraya umuur saa darteed qofkii wuxuu si u dhihi karaa waad furan tahay waad furan tahay haddiina wuu dhihi karaa isaa isaa dhacdo sida haddii uu yidhaahdo haddaad gurigaa gasha waad furan tahay haddaad dadkaa u tagta waad furan tahay hadduu hebel gurigeeya yimaadood ka furta albaabka waad furan tahay waxaa haddaad samayn weyda waad furan tahay waxaa haddaad hadalkaa tiraahda waad furan tahay saa haddii dalaaqa tacliiq looga dhigana saxa way asixi tacliiqu alaaqi oo lagu xiray bisifatin lagu xiray markaad ku xirayso ama xanaaqsanow ama caadi maskaxdu waxyar ha deganaato kollaba dabiici ahaan mayse masalada soo noqnoqotee la yidhaahdo waan yar xanaaqsanaana si ada warta reer qoslayo isfuramaar xagga ku aragteen dad iyagoo qoslahaya oo faraxsan isfura xaggeed ku aragteen laga yaabo midkood inuu ku faraxsan yahay kala tagga laakiin reer kuma wada faraxsana saa darteed marka la isfurayo ismaandhaaf baa jira isku dhac baa jira kalabisamardiid baa jira saas darteed caradan abiicigahe yaryareen waalida ahayn waxba alaaq uma dhinto waxna ma yeesho saa darteed alaaqa haddii aad shardi ku xirto oo tiraahdaa haddii aada saa yeesho ama haddii aan saa yeelo ama haddii uu qof saddexaad saa yeela waad furan tahay wixii hadduu dhaco way furmi gabadhi ficilkeeduu noqon karaa in lagu xiro iyo qowlkeeda ninka ficilkiisi iyo qowlkiisuu noqon karaa cid kala ficilkeed iyo qowlkeed bay noqon kartaa doonitaan iyo mashi ay noqon karta anti aaliqun in shiti hadduu yidhaahdo haddaad doonto waad furan tahay oo waan doonay ay tidaado way furmaysaa haddii uu hebel doona waad furan tahay hadduu dhaho hebel yidhaahdo waan doonay waan rabaa way furan tahay macnaa sifadani sifo qofkan la furayo ku noqonaysa way noqon kartaa qowlkeeda iyo ficilkeeda iyo doonitaankeeda sifo u noqonaysa qofkan mualliqa ee zawjkana way noqon kartaa sifo qof taalita u noqon kartana way noqon kartaa laakiin bishardi cidday u noqonayso in la ogaan karo hadday mashiica iyo doonitaan tahay haddii wixii mustaxiil uu yahay marka oon mashiicadii iyo doonitaankii cidda lagu xiray laba ogaan karin kalaamkaa law iyo hadal aan macno lahayn wey waad furan tahay in shaa allaahu haddii ilaahay doona waad furan tahay ayib aafaafu raati ilaahay hadduu doonay ilaahay inuu doonay inuusan doonin seed ka ogaan horta ma la ogaan karaa ma la xaqiijin kartaa xilligii nabi ma joogno waxyina waa go-ay inagu haddaba ilaahay waxaasuu daray de ma aqaana haddaad waan daalacday carshiga iyo kursigaan daalacday hadday tahay iyo ilaahay hadool wuxuu doonaan ogahayo waanu haasawnaayo ilaahay saa ka daayo saa yeel baan isdhahnaa hadday sheekadu gaarto baab kala wey laakiin asalku inteenan fadhida hadda cid ogaan karta waxaa markaasaa tiraahda haddii ilaahay doono waad furan tahay ilaahay inuu doonayo inaad furaatay iyo inuusan doonaynin ma kala ogaan karnaa ilaa idaa bilmustaxiili wasafa haddii uu tilmaamo oo sifaduu ku xiray waxaan dhiciba karin ay tahay istixaaladu waa waxaan dhici karin wey ma dhici karo saddex bay u qaybsantaa marka alistixaala alcaqliya caqli ahaan baaban waxaan dhici karinba iyo alistixaala alcaadiya caadiya curfi ahaan waxaan oo kale wax isagoo kale oo dhacay la arkay ma aha laakiin maskaxdaada ka sawira haddii lagu yidhaahdo waa dhici karta inaad sawirato iyo wax mustaxiilaad sharciya la yidhaahdo mustaxiil haddii lagu xiro waxaan dhiciba karin way dhacdaa waxaan lagu talagelin inuu dhaco qur-aanka curfiga qur-aankay ka mid tahay mustaxiil in lagu xiro gaal janno ma gelayaa innahu man yushrik billaahi faqad xarama allaahu calayhi ljanna jannadii laga xaaraantinimeeyo mustaxiil lagu xiray ma gelayaan baa layidhi xataa yarija aljamalu fii sami lkhiyaab ilaa awr iyo neef geela irba duleelkeedu ka dhex maro ma dhici kartaa neef geela irba duleelkeeda dunta aad la raadiseed arki weydo neef geela ma ka dhex bixi karaa macnaheedu waxay ka dhigan tahay weligood geli maayaan marka shayga mustaxiilka waxaan dhici karin haddii lagu xiro dalaaq ma dhaco mustaxiilaadka caqliga ah iyo mustaxiilaadka sharciga ah iyo mustaxiilaadka caadiga ha noqdeen kuwa sharciga waxaa kamida nabi soo baxa haddii nabi cusub soo baxo waad furan tahay waxba furmi maayo waayo sharcan wax nabi ah uma soo bixi kara bacda muxamedin calayhi isalaatu wasalaam laa nabiya bacdi mustaxiilaadka sharciga waxaa lagu xidha hadaa ma furmaan almustaxiilaat alcaadiyana iyana waxba kuma furmaan mustaxiilaadka caadigu waa waxaan dhici karin laakiin caqligu keeni kara inuu dhaco haddii lagu yidhaahdo haddii aada qaado mas'alada mustaxiilaadka caadiga marka lagu xirayo waa fi lihbaati laa fi nafyi alaaq wuxuu yihi haddii aad qaado masaajidkaa xambaartood la dhaqaaqdo waad furanta masaajidka garabka intay saarato mala dhaqaaqi kartaa wuxuu yihi haddii containerka twenty feetkaa garabka intaad saarata la dhaqaaqdo waad furanta qof bini aadamii intaynu naqaano container labaatan fiida kafootiga afartanka iska daaye intuu garabka loo saaro mala dhaqaaqi karaa mustaxiil wey ma dhici karta waa mustaxiilaadka cinda alisbaat laakiin hadduu yidhaahdo nafyi ka dhigo haddaad qaadi weydo waad furan tahay markaas ma isku daygeedaa la sugi asaxu lqowleyni maya markaasay furan tahay waayo waaba looyahay yaqiinayna qaadi karin waa fi nafyi haddii mustaxilaadka lagu xira yaqac laakiin masale uu ka hadlayo fi lihbaati weye fi nafyi maaha mustaxilaadka caadigaa laakiin hadda qof bini aadama container ma qaadi karaa caqligu waa sawiran karaa laakiin curfi caadi ahaan tabarta bini aadamkaa maqaamaayo ma dhici karto curfan in caqlan inay dhici karto aduu hataad indhaha isku qabato halkaa istaagto qof bini aadam oo caqligaa wuu sawiran karaa container garab ku watoo la ordaya ha inuu sawiran karaa idiin sheegi filmadan kartoonka ah wax gurye iyo qof garabka ku wada sooma sawiraan bini aadamku wuxuu sawiraa wax caqligiisu marka hore sawirtay buu farsho xar u bedelaa hadduusan maskaxaan sawiran karinba garan karinba ma bedeli kareen wax la qoray ama la jooreeyey ama la sawiray haddaad aragto marka hore caqligaaga sawiray wixii maskaxda ku jiray baa loo bedelay qoraal mustaxiilaadka caqliga caqliga waxaa la yidhaahdaa caqligu maba sawiran karo caqligu mustaxiilaadka caqligaa ma sawiran karo haddii mustaxiilaadka caqliga waxay u yaqaanaan waayo maba dhici kartaba waxaan dhiciba karin wey haddii hal mar uu hebel mayd nool noqdo waad furanta ma dhici kartaa hal ilbiriqsi gudihii inaad maydna tahay nooshahayn nolol iyo maydnimo hal qof maysawir ma kartaa daqiiqa waaxida hal mar uuna nool yahay waana dhintay lama dhici karo waa taagan yahay waana dhaqaaqay lama dhihi karo waa aamusan yahay waana hadlay lama dhihi karo waa hurdaa waana soo jira lama karto oo waxaa la yidhaha ijtimaacu naqiidayn laba shay oon isu iman karin haddaad tiraado labadaa hadday isu imaadaan waa furan tahay hade hadal laqwe wey waxba furmaan laakiin waa fil isbaati haddii laakiin ay labadaa hadday isu iman waayaan hebel hadduu hal mar mayd nool noqon waayo waad furan tahay markaa horey ma furan tahay waayo maba noqon karo mustaxilaadka nafyiga ma aha waxaa loo jeedaa isbaatkaa loo jeedaa calaa kul xaal baab lmustaxiil iyo wixii mani mantiqiya falsafadii yunaanta iyo greega laga soo dhambashay bay dhedhex bartankeeda inay istaagsa soo maarata saa fiqi wuu jiray baynu falsafadii greega iyo yunaanka dhex istaagnay wasaxa listinaa idaa maa wasala masalada labaadna alaaqiha waxay ku salaysan tahay alaaqu istataabucaa oo laba dalqadood hadday la israaciyo way ku furantaa saddex baad ku furantahay haddii la yidhahdana saddex baa dhici labaad ku furantahay haddii la yidhahdana labaa dhici masaladaasay daba socotaa ninkii hadduu yidhahda saddex baan kugu furay laba maahane ama labaan kugu furay mid maahane ama saddex baad ku furan tahay mid maahane ka waran intuu soo reebay way soo hari intad kalena way tegi saddex baad ku furan tahay laba maahane hadduu yidhaahdo labaa soo hari midna way tegi shardi baasa ku xiran in hadalkuu israacsan yahay wey saddexdii baan kugu furay xoogay buu rag la sheekaysta mid ma ahaan bu gadaal ka yiri warkaasna waxba kama jiraan hadalku waa inuu wada socdaa wasaxa alistitnaau soo reebitaankii waasixi idaa maa wasalahu hadduu la xiriiriyo iyowi hadduu niyoodo min qabli an yukamilaha intuusan dhamaystirin laba sharti haddii la helo istitnahaagii wuu asixi waxaad soo reebtayna wuu kuu soo hari shardi saddexaadna in lagu dara way ahayd istinaad soo reebtay hadalku hadduu xidhiiro oosan kala goyn imaa lafdan inuu xidhiiro wa imaa xukman inuu xidhiiro lafdan xidhiirka waxaa weeye hadalku inoodan kala neebsan oosan kala goynba saddexdii baan kugu furay mid maahane haddaad tidhaahdo dalaaqaa labaa dhici midna wuu kuu soo hari labaan kugu furay mid maahane mid baa dhici midna way kuu soo hari saddexdii baad ku furan tahay laba maahane labaa kuu soo hari intaad soo reebtay hadalku xidhiiro xukman waxaa weeye saddexdii baad ku furan tahay markuu yidhi buu candhuuftii ku saxday uu qufacay ama hadalkii ulahaaba tuuryo iyo dhagax baa ku soo socotay markuu qayb yidhi hadalkiibuu gabadoo hadalkii ka kala go-ay uu ka daba tegey waxaa la ogol yahay hadal xiriir uu ka dhigan yahay waayo cudurdaar buu leeyahay kala go'itaanka hadalka marka saa darteed mustafnaha iyo mustatnaaminigu itisaal inay xiriiraan baa shardi ah waa masalada koobaad shardiga labaadna niya shardi ah hadalku kii hore markaad lahayd saddex baad ku furan tahay intaadan dhammaynin waa inay niyadaada kusii jirtaa aad qayb soo reebtid markaad dhamayso hadday kugu soo dhacday ku dambay ka siima heebkaaga istidnaha ma asaxaya buu yidhi waase aduu haddaad noo sheegtay inaadan niyoonin war ma niyootay ha haddaad tidhahda waaya yudayan adiga ilahayda ka dhaxaysaa wey min qabli an yukamila intuusan dhamaystirin shardiga saddexaad waa inuu mus- mustafnuhu ka yar yahay mustatnaa minhu saddex baan kuu furay saddex maani haddaad tidhaahdo waxba kuu soo hari maayo saddexdaba way tegi saddexdaba way tegi saddex baan kugu furay afar maahane haddaad tidhaahdo kii dambe oo badnaysiisana waxba kuu soo hari maayo waxaad soo reebaysaay waa inuu yar yahayo maxaa looga jeedaa hadalkii labada hore hadalka hore iyo ka dambaba waa in macno yeelan karaan kii horena meel lagu fuliyo waa in loo helaayo uu ku dhacaa kii dambena meel lagu fuliyo uu soo reebo waa inuu helaa haddii kale labada hadal kii horeeyey unbaa xaqle in lagu camalfaasiiyo kii dambena meel lagu camal siiya lama hayo waa la iska tuuri waa la iska tuuri saas darteed saddex baad ku furan tahay markaan camal siino saddex maahane xagen geynaa saddex inteen ka keenaynaa laakiin laba maahane haddaad tiraa wallahi saddex waa inoo qaybsami kartaa wey marka icmaalulkalaami ulaa min ihmaahiyaan maraynaa wasaxa alistinaau baa saxaya idaa maa wasalu hadduu la xiriiriyo niyawiya hadduu niyoodo min qabli an yukamilahu intuusan dhamaystirin hadduu niyoodo halka baaburajcan caawi iskaga daynaynaa waa dalaaqii laysuray isa soo ceshigii iyo abwaabta la xiriirta weeye wallahu aclam subxaana allah wxamd